waalidkeed ayaa u bixiyey magaca melanija navas dunidiisa waxay u taqaanaa marwadii koowaad ee hore melania trump waxay dhalatay abriil lix iyo labaatankeedii sanadkii kun sagaal boqol iyo toddobaatankii waxay ku dhalatay magaalada novomesto ee dalka slovenia oo ka mid ahayd yugoslaabiyadii hore intii ay ku koraysay magaalada safnis aabaheed waxa uu iibin jiray baabuurta hooyadeedna waxay ka shaqaynaysay warshadaha dharka navas si kastaba ha ahaatee waxay xiisaynaysay inay noqoto model ay dharka xayeysiisa sida ay sheegaysa saaxiibadeedii hore ee dugsiga mirjana jalansis waxay sidoo kale jeceshahay naqshadaynta waxay ka samayn jirtay dharka duugoobay dhar cusub nabas waxay hakisay waxbarashadeedii jaamacadeed ee naqshadaynta waxayna iyadoo wadata magaca melania naws ay sii wadatay xirfadeeda moodelka ama xayeysiinta dharka ee qaaradda yurub sanadkii sagaashamaadkii guusheeda waxay keentay dalkan maraykanka moodel ahaan waxaanu qiyaasaynaa inay ahayd qof inta badan lagu marti qaado xafladaha waaweyn ee lagu qabta new york fahamkaygu waa sidaasi sida ay ula kulantay donald trump kanas waxay noqotay melania trump janaayo labaiyo labaatankeedii labadii kun iyo shanta waxayna dhashay wiilkeedii ugu horreeya ahna ilmaha keliya ee ay dhashay baron trump sanad kadib isla sanadkaasi waxay sidoo kale noqotay muwaadin maraykan ah melania trump nolosheeda waxay qaadatay wadiiqo kale markii ninkeeda uu u tartamay madaxweynaha maraykanka labadii kun iyo lix iyo tobanka xisbiga jamhuuriga isagoo ka socday waxayna ku biirtay ololaha doorashada waa wax cajiib ah inaan maanta halkan la joogo ninkayga aad ayaan ugu hanweynahay isaga donald trump ayaa loo dhaariyey inuu noqdo madaxweynaha afartan iyo shanaad ee maraykanka bishii janaayo labadii kun iyo toddobiyo tobankii marwada koowaad ee dalkan melania trump waxay socdaal ku tagtay caalamka waxayna qaadatay mashruucyo sida ololaha noqo kan ugu wanaagsan ama be the best oo diiradda saaraya wanaagga caruurta badbaadada internetka iyo xadgudubyada obiodka ama daroogada obiodka loo yaqaano waxaa lagu dhaleeceeyay qaybo ka mida doorashadeeda moodada go-aankeeda ah inaysan islamarkiiba u guurin aqalka cad ololaheeda noqo the best ama noqo kan ugu wanaagsan maaha mid ka mida mashaariicda adeega dadweynaha ee ugu guulaha badan ee ay samayso marwada koowaad kadib markii ay ka tagtay aqalka cad melania trump waxaa laga waayay saaxada bulshada waxay mar kale si kooban u soo muuqatay iyadoo taageeraysa ninkeeda sanadkan labada kun iyo afar iyo labaatanka doorashada madaxtinimada dhacaysa iyo weliba xayeysiis ay u sameynaysay buug ay nolosheeda ka qortay qoritaanka buugga nolosheyda ku saabsan wuxuu ii ahaa safar qoto dheer oo shakhsiyadeed iyo dib u milicsi waayadii aan soo maray austin smith waa codbixiyo ka soo jeeda wisconsin waxa uu u codeeyey donald trump labadii kun iyo lix iyo tobanka waxa uu muujinayaa rajadiisa ku aadan suuragalnimada in melania trump ay ku soo noqoto aqalka
waxaan jeclaan lahaa in ay ka shaqayso mashaariicda ku aadan xayawaanada guryaha lagu haysto iyo sidoo kale qadada iskuullada lagu cuno oo ah mid runtii aan aad u xiisayn jiray tan iyo markii aan dugsiga dhiganayay
jaslin cor oo ah codbixiyo dimuqraadi ah waxay jeclaan lahayd in melania trump ay noqoto mid loogu yeero marwada koowaad ee saamaynta leh ma ahan wax sahlan inaad dibadda u baxdo oo aad la hadasho bulshooyinka magaalooyinka oo aad dalka oo dhanna soo marto islamarkaana dadku ku bartaan ma ahan oo keliya inaad tahay qof gadaal ka taagan madaxweyne balse inaad tahay gabar leh awood jallison oo ah siyaasad qiimeeye waxa ay la tahay in marka labaad oo ay noqoto marwada koowaad melania trump ay u badan tahay inay ku sii socoto inay ka xishooto fagaaro joogsiga